faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow radio cadaado dhuusamareeb
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam radio cadaado jawaar cabdullah warsamo roble radio cadaado dhuusamareeb
bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wacana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada ugu doorka roona warka hameen ee raadiyaha cadaado qodobada caawarka aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudugga maantay gaaray magaalada cabadwaaq ee gobolka galgaduud maamulka somalilan oo xukun ku riday abwaankii bixiyey muuse shaani maamulka puntland oo ka jawaabay banaanbaxyo ka dhacay magaalada boosaaso xarunta gobolka bari taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ciidamo tababar ugu soo xiray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug maamulka jubbaland oo ka hadlay ka bixitaanka ciidamada kenya faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya qof dumar ah caway lagu dilay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya golaha aqalka sare oo baaq u dira siyaasiyiinta iyo waxgaradka gudoomiye waaxeeda cawey lagu dilay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada boondheere madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo dalka dib ugu soo laabtay shir looga hadlayo ka hortagga abaaraha oo lagu qabtay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo la kulmay wafdi ka socda sacuudi carabiya soomaaliya oo si rasmi ah ula wareegtay guddoonka ururka jaamacadda carabta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo la kulmay safiirka cusub ee u k u soo magacowday soomaaliya intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roona warka hameena raadiyaha cadada u diyaar garooba asagoo intaasi ka faahfaahsan
cadada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbaca khamiisna ay soo gelayso taariikhduna ay ku asaysan tahay lixda bisha saddexaad sannada labada kun toban iyo sagaalka caaw waxaa noo waramaya xasan axmed maxamed
mahadsanid cumar bismillaahi raxmaan raxiim iyo habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeennimo oo intaas ka faahfaahsanaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi iyo wafdi balaaran hogaaminaya ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada cabadwaaq ee qoya gobolka galguduud mahadnuur raxmed ee soo koobaya warbixinta warkaani wafdigan uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa waxaa si dooran lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha magaalada cabadwaaq waxaana wafdiga garoonka diyaaradaha kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug maamulka degmada cawdwaaq ururada haweenka iyo bulshada rayidka magaalada cawdwaaq soo dhoweyn kadib wafdiga ayaa waxaa loo soo galbiyey hoolka nasashada ee garoonka diyaaradaha magaalada cawdwaaq waxaana halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta kusoo dhoweeyday qayb qaato nolosha ay ku nooshahay ummadda degmada ku nooli xaaladeeda amni iyo xaaladeeda caafimaad iyo xaaladeeda waxbarasho maadaama uu waqti badan ka maqnaa nolosha uu nala wadaago muddada uu joogo intaa wixii ka dambeeyana aanu baahiyahanaga aynu u gudubsan doonno si mataqaana cidda ay qusayso asna uu la wadaago usoo nagu soo booqdo oo xaq ugu yeelana inuu nagu soo booqdo baahida iyada iyo nolosheeda wax ka ogaado soo dhawaynaynaa hambaliya hambaliya hambaliyaan ku leenahay waxaan rajaynaynaa mid allah markaa maxaan ku dhahayto horumarkeeda iyo sharafteeda siduu shalay uga shaqayn jiray mid kasii xoojin doona inaad tahay cawdaaq ayaanu soo dhawaynaynaa ayadoo ay xaaladdu tahay xaalad waqti adag lagu jiro muxuu ahaa waxaa laga fadhiyaa madaxweyne ku-xigeenka ama uba u yimidba inuu wax weyn ka qabto madaxweynaha waqti wuxuu ku soo aaday xaaladdu ay xasaasi tahay xag bini'aadanimo iyo xag dowlad goboleed oo xaaladeedu ay murugsan tahay waxaan leenahay madaxweyne soo dhowow ku soo dhowow degmadaadii gobolkii dowlad goboleedkii galmudug isagoo safar shaqo oo muddo in badan ku maqnaa oo hadda kasoo ambabaxay magaalada muqdisho ugu dambayntiina waxaa goobta ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi carabey wuxuuna ka warbixiyey socdaalkii ku taga magaalada codwaaq aad ugu faraxsannahay inaan maanta soo gaarno magaalada caabudwaq mar kale magaalada caabudwaq runtii maanta waxaan u nimaadnay in maaragtay howlihii shaqo oo galmudug oo socday runtii aan qaybaheedii kala duwanahay waxaa kulahay aan ka shaqayno sidaa la socotaan waxaan ku maqnay muddo safar aan tagnay ilaa nairobi ilaa iyo muqdisho shaqooyinkaasna aan u jirnay maaragtay arrimo badan oo ka mid ahaayeen runtii la kulanka maaragtay beesha caalamka iyo dowladda federaalka iyo sidii maaragtay dhibaatooyinka maaragtay ummadda haysto oo reer galmudug dad badan oo maaragtay barakacyaala oo sida aan la socdo deeqahooda iyo wixii loogu talagalay aan sidii la rabay loo soo gaarsiin magaaladana hay-adaha maaragtay deegaanka galmudug caawimaada keena oo kala duwan nooc walba oo yihiin in maaragtay magaaladan ay si ilgaara ku eegaan oo dadkan runtii ay la soo gaaraan hadday ahaan lahayd biyo
safarka madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi ku taga magaalada cawdwaaq ayaa ku soo aadaya xilli uu weli taagan yahay khilaafka u dhexeeya madaxda ugu sarreysa maamulka galmudug waa maasiyahay maadnur raxmed warbixinta warkaasi noo soo koobaya halkaa warkaas aad ka dhegaysanaysaa raadiyo xadaado fmta sideetan iyo sideed dhibcshan marka artisa halkaa dayo caalamka ay si toosa nagala socdaan aalada tibanta tooska lefstreamka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa maanta gaaray wafdi uu hogaaminayo taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya ayadoo halkaasi si diiran loogu soo dhaweeyay wafdiga taliyaha naqarsha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada gaalkacyo ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug maamulka degmada gaalkacyo iyo saraakiil ciidan madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf iyo taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarshe ayaa sida wadajir ah tababar ugu soo xereeyay magaalada gaalkacyo xubyo ka tirsan ciidanka danab ee xooga dalka soomaaliyeed munaasabada ciidanka tababarka lagu soo xiriyay ayaa waxaa goobjoog ku ahaa saraakiisha ciidanka danab ee maamulka galmudug iyo kanka iyo in ka badan toddobaatan askari kuwaasoo dhammaysta tababar muddooyinka dambe uga soconayay meel duwaadka ka ah magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug munaasabadaasi ugu dambeyn wax hadal kooban ka jeediyay taliyaha ciidanka xoogga dalka ee galmudug cabdicasiis cabdulaahi sidoo kalena waxaa ciidamada kula daarmay in al-shabaab ay ka saaraan deegaanada al- galmudug ay uga sugayeen al-shabaaba soomaaliya iyo kenya ayaa waxaa la sheegay caaway in heshiis hordhac ah ay ku kala siixdeen magaalada nairobi ee dalka kenya filson muuse yuusuf ayaa soo koobaysa warbixinta warkaani madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha kenya mudane uur kenyaata ayaa saaka wadahadallo miro dhal ah ku yeeshay aqalka madaxtooyada kenya ajendaha wadahadal ka koobna xaluhelista mugdiga diblomaasiyadeed ee labada dal ayaa madaxweynayaashu waxa ay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo lana xoojiyo xiriirkii iyo iskaashigii labada dowladood kaasoo ku dhisnaa is-ixtiraam iyo wada shaqayn buuxda oo la xiriirta dhinacyada nabadgelyada iyo dhaqaalaha iyo isku socodka dadka wadahadalkan ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray sidii dalalka gobolka ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah gobolkana loogu soo dabaali lahaa nabadgelyo iyo xasilooni dowlada federaalk soomaaliya ayaa waxaay uga mahad celisay ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed kaalinta uu ka qaatay wadahadalka dib loogu soo celinayo xiriirka saaxiibtinimo ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya
maamulka puntland ayaa ka jawaabay banaabaxyadii magaalada boosaaso ka socday labaiyi toddobaad ee lasoo dhaafay oo ay wadeen kulamaysatada kadib markii la xiray suuqa weyna ee kalluuma kalluunka ee magaalada boosaaso iyo xarunta ganacsiga puntland wasiirka wasaaradda kalluumaysiga puntland faarax cawaash ayaa warbaahinta u sheegay in dadkii la barakiciyo suuqa lagu wareejiyo goobo kale oo lagu talagalay inay ku shaqaystaan islamarkaana wuxuu beeniyey in maamulka puntland aysan dadkaasi meel dejineen saacadii ugu dambeeyey uu sheegay in ganacsatada ay la yeeshaan kulamo kala duwan in isku raaceen inay usoo guraan suuqa kalluunka ee ku yaala bartamaha magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland maamulka puntland ayaa amar degdeg ah ku bixiyay in la xiro amarshada dekada boosaaso iyo suuqa kalluunka ee ku yaala dekada magaalada boosaaso wasaaradda dekadaha puntland ayaa sheegtay in xiritaanka goobahan looga leeyahay xaqajinta ammaanka dekada maadaama dekada magaalada boosaaso ay tahay xudunta deegaanada puntland
sababtaan halka u nimina maanta waxa weeye in aan dadkeenni danyarta ahaa kalluumaysatadii ahaa suuqan aan u diyaarinnay oo aan ugu talagalnay inay kalluunkooda ku qashaan ku iibiyaan isticmaalaan aan ku wareejinno suuqii hore waa laga guuray waa lagu shaqayn kari waayey xaalad amni iyo xaalad nadaafad darteed marso da sidoo kale iyaduna oo suuqay ku ag taallay marse cusub baa loo dhisayaa dadkii baan israacnay shalay iyo daraadii iyo maalmahan sahan baan samaynay dhanka bariga iyo dhanka galbeedka meeshii marse ku habboon iyagii baa tilmaamay iyagii baa sheegay injineerro ayaa loo yeedhay oo yimi injineerradii baa marsadii ay u sheegi doonaan siday u rabaan maxaa yeelay doonyihiina ma dayacmayaan marsadaasaa loo dhisayaa suuq cusub oo kalluumaysina waa looga ag dhisayaa insha allah dhankan waxay doorteen galbeedka ah oo eraboorka xiga bay doorteen halkaasayna ku shaqaynayaan dowladdu marnaba lagama yaabo inay dadkeeda dayacdo warar been abuur ah baa suuqa la geliyey waxbana kama jirin dadkii baa la qalday oo been loo sheegay dadkii suuqan aan u diyaarinnay waadna arki kartaan suuqay hadda ay ku shaqaynayeen iyo kan farqiga u dhexeeya
warka haweenoo raadiyo xadaado ayaa degeysanaysaan madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland oo maamil ugu dambeeyay ku sugnaa gobolka gadow ayaa maanta dib ugu laatay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana uu faahfaahin uu ka bixiyay howlgalaha ammaan ee gobolkaasi ciidamada xoogga dalka iyo kuwa jubbaland ay ka wadaan wuxuu ka hadlay ka bixitaanka ciidanka kenya ee deegaanka fafaxdhoon isagoona sheegay in jubbaland ay dadka shacabka ah waa abda taasi ay dhibaato ay ku abuurtay maxamuud siidi aadan ayaa sheegay in ciidanka jubbaland ay wadaan abaabul ay ku doonayaan in dib u qabsadaan deegaanka ay ka baxaan ciidanka kenya ciidamada kenya ayaa si puntland u noqotay mas-uuliyadda gobolka godo ee soomaaliya uga baxay magaalada faafacdhuun ee gobolkaasi godo taas oo markii dambe ay la wareegeen dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab intaan gobolka ku sugnayni waxyaalaha ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa ciidamada amsom oo kenya oo ka baxay deegaanka faafacdhuun una diyaarsanaa buusaarna inay ka baxaan taasoo shacabka deegaanka deganaa ku keentay barakac iyo walwal maxaa yeelay waxay dib u arkeen noloshay ku jireen oo xor tahay inay ka baxayaan oo argagixisada dib u afduubi doonto taasoo dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo caalamka iyo amsom u taalla in xal loo helo socdaalkeega waa dheeraa buurdhubo oo madaxweynaha dekreeta uu hore u magacaabay oo ku qornaa shan wasiiro loo magacaabay inay qaymeyn ku sameeyaan buurdhubo iyo deegaanada kale oo degmooyinka u qalma taasoo ayna waqti loo waayayna waa soo marnay annaga booskii soo buuxinay kormeerkaas intaa kadib
faahfaahinan dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qof dumar ahaa oo caawl ugu dilay magaalada caasimada ah ee muqdisho sida warbaahinta raad iyo cadada u xaqiijiyeen goobtooyaal koox hubaysan ayaa caaw waxaa dilay degmada boondheer ee haweyne la sheegay inay ka mid tahay dadka deegaanka qaar ka mid a dadka ku nool degmada boondheer ee gobolka brander ayaa warbaahinta raad iyo cadada u xaqiijiyey in haweenadaasi la dilay ay ka mid tahay ergada soo dooratay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya kooxo bastoolada gudatay ayaa toogtay haweenadaasi ka dibna waxaa la sheegay in halkaasi ay iskaga baxsadeen ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa gaaray goobta dilka uu ka dhacay waxaana la sheegay in halkaasi ay ka bilaabeen howlgallo xoogan magaalada caasimadda muqdisho iyo almeel maalmeen lasoo dhaafay waxaa ku soo batay dalalka qoreysan oo ay geysanayaan kooxaha bastoolada ku hubaysan gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi oo maanta kulan la qaatay magaalada muqdisho qaar ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa waxaa ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sida soomaaliya kaga gudbi lahayd dhibaatooyinka maanta haysta gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa sheegay in doorka waxgaradka soomaaliyeed uu firfircoon uga muuqdo dowlad goboleeda xubnaha ka federaalka oo aqalka sare uu matalo cabdi xaashi cabdulaahi ayaa sheegay in soomaaliya ay maanta u baahan tahay in si wadajir ah looga shaqeeyo si loo helo midnimo ugu dambeyntii waxgaradka soomaaliyeed ayuu uga mahad celiyey dadaalada ay ugu jiraan horumarinta nabadda soomaaliya onodayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiintu ay dalkan iyagoo wada jira xalkii dalkan sidii loogu raadin lahaa nabaddiisii midnimadiisii iyo noloshiisiiba kolkaa waxaa weeye boqorku aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay yacni hawsha uu soo qabtay arrin inoo taallaana ay tahay yacni innagu dowla goboleedyadii baynu mas-uul toosa ka nahay dowla goboleedyadu dhaqankooda iyo siyaasiintoodabana inaynu isku xirnaa xiranno ayaa inoo taalo kolkaa boqorku waa ku mahadsan yahay
warka habeenoo raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan kooxo bastoolada ku hubeysan ayaa caawa waxa ay gudoomiye waaxeed ku dileen degmada boondheer ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho dhalinyarada dalka geystay waxaa la sheegay inay saarnaayeen mooto loo yaqaano fakasta dalkan ayaa waxauu si gaar ah uga dhacay meel aan sidaas uga fogay isgoyska manabooliga ee degmada boondheer ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho haweeney la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray baxsinay baaley halka askari kalena dhaawacay sida ay dad ku sugan goobta waa sida dad ku sugan goobtaasi ay u sheegeen raadiyaha cadaado marxuumada la dilay ayaa waxaa la sheegay inay ka mid ahayd gudoomiye waaxeedyada ka tirsan degmada boondheer ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho hayeeshee markii la diliyay ayaa waxa ay fadhisay goob maqaayad ah oo ay ku lahayd islamarkaana dadka ay ku qaxweynayeen dalkaas kadib ayay iskaga baxsadeen kooxaha dalka geystay goobta uu falka uu ka dhacay iyaguna la sheegay inay u carareen dhanka degmada shibis ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ciidamada maanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa durbo goobta gaaray halkaasina waxay ka bilaabeen howlgalla xaqoojin ammaanka ay ku xaqiijinayaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulah farmaajo ayaa galabtay dalka dib uga soo laabtay kadib safaro uu ku tegay magaalooyinka adisababa iyo magaalada nairobi ee dalka kenya wadahadalada magaalada adisababa uu ku dhex maray madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo ra-isul wasaaraha dalka etoobiya ayaa waxay isla garteen soocelinta iyo xoojinta xiriirka dowlmayaasiyadii soomaaliya iyo kenya oo muhiim u ah guud ahaan gobolka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo iyo ra-isul wasaaraha dalka etoobiya doctor abiy axmed ayaa dimuqraadiyo u ah etoobiya abiy axmed ayaa xalay gaaray magaalada nairobi ee dalka kenya halkaas oo maanta ay kula kulmayeen madaxweynaha waddanka kenya maxamed cabdullah farmaajo iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa saaka hadallo mirdhal ah ku yeeshay aqalka madaxtooyada kenya oygana ku heshiiyey in la xoojiyey xiriirka duulimaasiyada ee labada wadan madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi axmed karaash ayaa maanta shir guddoomiye kulan lagu hadlaya ka hortagga abaaraha deegaanada maamulka puntland kulanka wuxuu guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ahna guddoomiyaha guddiga abaaraha ee puntland axmed cilmi axmed karaash ayaa waxaa ka qayb ahaa wafdi ballaaran oo ka socday hay-adaha samafalka ee boqor salmaan uu hogaamiyo maamulaha afrika ee hay-adda sacd mona iyo guddiga abaaraha uu magacaab yahay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni kuwaasoo ka kooban wasaaradda caafimaadka deegaanka beeraha isbeddelka cimilada wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dimuqraadiyadda xanaanada xoolaha qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah waxaana kaloo kulankaasi ka qayb ahaa hay-adaha masiibooyinka dabiiciga ah ee hodma jirkaas intii uu socday ayaa waxaa si qoto dheer looga faaqiiday xaaladda abaaraha ee deegaanada puntland iyo sida loogu hortegi lahaa abaaraha waxaana warbixin guud looga dhageystay madaxda hay-adaha masiibooyinka dabiiciga ah ee puntland kuwaasoo soo bandhigaya abaarihii ka dhacay sanadkii dambe waa sanadkii hore iyo saameynta ay ku yeesheen deegaanada maamulka puntland madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa xalay xarunta madaxtooyada puntland waxa uu ku qaabilay wafdi ka socda dowladda sacuudiga oo soo gaaray magaalada garowe caasimadda puntland wafdiga sacuudi carabiya ka socday ayaa waxaa si gaar ah was socdeen hay-adaha kayri oo ka shaqaysa arrimaha caafimaadka waxayna doonayeen inay puntland ay ka caawin arrimo badan oo la xiriira dhanka caafimaadka kulankaas kadib ayaa warbaahinta waxaa la hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee puntland oo ka warbixiyey ujeedooyinka wafdigan ay u yimaadeen garowe iyo waxyaabaha looga wada hadlay kulanka ay la qaateen madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni warar dhalada ayaa ka soo baxaya rag hubeysan caawa gudaha degmada boondoore ee gobolka belandire ku dilay mid ka mid a ergasoo dooratay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya waxaa la sheegay in haweene la dilay ay ka mid ergada soo dooratay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya islamarkaasna ay rag hubeysan ay ku dileen gudaha degmada boondoore ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho dad ku sugan goobta waxaa ka dhicin oo la hadlay warbaahinta raadiyaha cadaado ayaa waxay u sheegeen falkaas uu ka dhacay nagwaxiga gurigeeda oo ku yaala degmada boondoore ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho wararaan helin ayaa sheegaya in marxuumadda la dil lagu magacaabi jiray allah u naxariistee baxsan booley iyadoon raggii dilkaasi ka dambeeyey durbe ay goobta iskaga baxsadeen ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya ayaa sida ay cadada ahayd tegay halkaasi islamarkaana sameeyey baaritaana aan wax natiijo ah aysan ka soo bixin magaalada caasimadda muqdisho ayaa waxaa muddooyinka u dambeeya kusoo badanayeen dalalka qorsheysan oo ay geysanayaan rag ku hubeysan bastoolada waxaana mas-uuliyadda sheegtaa dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaaba soomaaliya ayaa si rasmi ah ula wareegtay guddoonka ururka jaamacadda carabta sidaa warkan ay ku faahfaahinayso filson muuse yuusuf wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise caawad ayaa maanta shir guddoomiyey shirka wasiirada arrimaha dibadda carbeed kaas oo ka furmay magaalada qaahira ee caasimada dalka masar soomaaliya ayaa sanadkan la wareegtay wareega oqokontoniyokoowaad ee madaxtinimada jaamacadda carabta waxaana shirkaasi diiradda lagu saaray taageerada nabadda iyo horumarinta dalka suudaan iyo jasiiradda qabris xadgudubka israa'iil ku hayso dhulka reer falastiin iyo khilaafka dowlada jabuuti elitariya iyo qodobo kale gabangabada shirkaasi ayaa waxaa la filayaa in laga soo saaro warmartiyeed ku saabsan waxyaabihii ay ku heshiiyeen madaxda ka qayb gashay shirka wasiirada arrimaha dibadda carabeed
warka habeen raadiyo xadaado ayaa degeysanaysaan efamta siddeetan iyo sideed dhibashan markii hartisa halkaa dadyaga caalamka ay si toosa nagala socdaan alida tibanta tooska live streamka meel kasta aad joogtaan habeen wanaagsan ayaan hawadayn kalena saaxiibayaal ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyrar ayaa maanta xaafiiskiisa ku qaabilay danjiraha cusub ee dowladda ingiriiska usoo magacdo soomaaliya danjire benfenda xasan cali kheyre danjiraha cusub ee dowladda ingiriiska usoo magacdo soomaaliya ayaa waxay ka wada hadleen xoojintii xiriirka iyo iskaashi labada wadan danjiraha cusub ee dowladda ingiriiska usoo magacdo soomaaliya ayaa bedelaya danjire david kansa kaas oo muddo xiladkiisa u dhammaaday guud ahaan iyo gabahama dhegeystayaa intaasaan kusoo gabagabaynaya warka habeenimo oo si toosa idankiima raadiya cadad warka nabi waxaa soo saaray cumar axmed raayan cumar saxiifa mahad nuur axmed ayaa farsameynayey anaa xasan axmed maxamed ayaa caawa warka idin caawa warka in la socodsiinayey cidda warka uu sago asagoo maqalyahay qoraal sawirada waxay dib u heli karaan bejkan teletan kulan www radiocadaad com intaana warkaana warka xiga dib kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu